waxaa sii xoogaysanaya dhibaatada ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa mar kale shaaca ka qaaday inay sii korortay dhibaatada ay ciidamada dharcadka ee dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku nool gobolka banaadir waxay sheegeen in dadka ay ku hayaan fasaad iyo jirdil xoogan oo ay u geysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada tirada yar ee la arkay iyaga oo dhibaateynaya ayaa ka badan kuwo qarsoon ee aanan la arkin intaan magaaladan socday intaan arkay akhlaaq xumo iyo waxaa waaye qof aanna wax ka hadlaynoo busoolad liifkeed lagugu dhufaa waxyaalo badanaan ka aragnay waxaa waaye dadku waa iska dhiban yihiin ilaahaan kugu daa inaan joognaa nimankaas waxaan dhihi lahay boqolkiiba sagaashan iyo shan taliyahoodana ha lala xisaabtamo ayakana ha lala xisaabtamo oo waxaa waaye dad badana waxaa aragna kaamiradu soo qarxisay boqolaal waxaa jirta kaamiradu ayna soo qarxin oo meelaan kaamira lahayn lagu liif garaacay oo lagu dilay arrintan ayaa waxay keentay dareen walaac leh maadaama dadka ay dareemayaan inay ku nool yihiin cabsi joogto ah bulshada muqdisho waxay marar badan ka dhiidhiyeen xadgudubyada kala duwan ee ay la kulmaan sida xarag aanan sharci ahayn jirdil iyo cadaadis joogto ah